sababtii ajaanibana waxa uu yahay dhowr iyo soddon xildhibaan oo ka hadsanayd doodii maalmihii lasoo dhaafay ee mooshinka kalsooni kala noqoshada xukuumadda in dhowr iyo soddonkaas xildhibaan dooda ka dhimanayd ay sii doodaan wayna bilaabatay oo way socdaan doodaas kadibna waxaa la geli doonaa cudurqaadista xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed oo ay horey uga keeneen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo ku eedeeyay waxqabad la-aan marka ilaa hadda waxaa soconaya doodii xildhibaanada oo soddon dhowr xildhibaan oo horey u harsanayd ay hadlayso kadibna waxaa lagulageli doonaa cudurqaadista xukuumadda oo labada dhinac xildhibaanada mooshinka keenay ee kuwa difaac ayaa ay u kala codayn doonaan in xukuumaddu ay dhacday inay sii shaqayso welina doodii ay la socota waa tahay jawi guud ee baarlamaanka haddaad iyana sharxaad iga siisaa waa sidee
runtii ammaanka xarunta golaha baarlamaanka iyo waddooyinka sogala guud ahaan amniga si weyn ayaa loo adkeeyey maadaama shaqo xoog leh ay ka socota maanta baarlamaanka islamarkaana lasiga u dheeraado maadaama dood iyo codqaadis labadaba ajandaha maanta ay isku jiraan maalmahana baarlamaanka si aad lagu shaqaynayay tan iyo markii mooshinka loo yahay islamarkaana dhowr fadhi oo baarlamaanka uu yeeshay ay buuq ku dhamaadeen hase ahaatee dib loogu guuleystay in dib loo soo celiyay nidaamka baarlamaanka mooshinkana la qaybiyey lagana dooday doodii oo weli socota inaa maanta ugu dambeyn go-aan laga gaari doono xildhibaanada baarlamaanku ay go-aan ka gaari doonaan in xukuumaddu ay sii shaqaysa inay dhacdo runtii dadkuna aad bay uga wardhowrayaan waxa maanta baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kasoo baxa hadday ay tahay dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddaba marka hawshii ayaa socota doodii ayaa weli soconaysa goordhown waxaa loo gudajifi doonaa codqaadista xukuumadda waa tahay bashiir khaliif gaani oo xarunta golaha shacabka ku sugan ayuu ah bashiir aad baad u mahadsan tahay